maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo isniina u fadhiisatay dacwad gabar suxufiyada oo lagu magacaabo faadimo cabdulqaadir taasoo sheegtay inay kufsadeen weriyaal ka tirsan idaacadda ku hadasha afka dowladda ee raadiya muqdisho iyo maxamed bashiir xaashi oo ah weriye ka tirsan idaacadda shabeelle oo wareystay gabadhaasi waxaana sidoo kale isla dacwaddan qayb ka ahaa milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud oo isagana lagu eedeeyey in idaacaddiisa laga sii daayey warar liddi ku ah qaranka soomaaliyeed dhinaca kale waxaa iyana maxkamadda soo xaadiray cabdicasiis maxamuud guuleed africa iyo jibriil cabdi maxamed oo ahaa labada weriye ee iyagu dacwadda soo oogay ee ka tirsanaa idaacadda raadiyo muqdisho kuwaasoo sheegay in lagu been abuurtay xeraalinta qaranka ayaa dacwad ku soo oogtay eedeysanayaasha iyadoo eedeysanayaashana ay difaacayeen ilaa saddex qareen oo dhankooda ka socotay waxaana maanta maxkamadda goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya heelada dhinacyada ishayey iyo xubno ka socday bulshada rayidka waxaana ugu dambeyntii guddoomiyaha maxkamadda kadib markii uu dhegaystay eedeynta xeer ilaalinta iyo qareenadii difaacayay eedeysanayaasha uu ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda maanta oo taariikhdu ay tahay sagaalka bisha labiyo tobnaad labada kun iyo toban iyo saddexda maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisatay dacwo ciqaabeed ka dhaxaysa maxaabiis fara badan iyo xafiiska xerriyaha guud waxayna u dhacday dacwadii sidan soo socota cabdimaalik yuusuf maxamuud ina falxado cumar cayle maxkamadda gobolka banaadir waxay ku heshay dembi waxayna ku xukuntay hal sano oo xarig ah oo uu iibsan karo maalintiina waa labaatan kun oo shil faadumo cabdulqaadir xasan ina leylo cabdikariim maxamed maxkamadda gobolka banaadir waxay ku xukuntay lix bilood oo dibad joog ah oo aan lagu fulinayn ciqaab haddaysa dembi kala gelin maxamed bashiir xaashi ina nuuro sheekh maxamuud labaatan iyo shan jir ah una eedeysnaa qodobada afar boqol iyo konton iyo kow laba boqol toban iyo sagaal maxkamaddu waxay ku xukuntay lix bilood oo xarig ah oo uu iibsan karo maalintiina waa labaatan kun wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum xukunka lagu riday milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud oo ah hal sano oo uu iibsan karo ayaa ku kacaya lacag gaaraysa saddex boqol iyo lixdan iyo shan dollar halka weriye maxamed bashiir oo isna lagu xukumay lix bilood ay lacag ahaan noqonayso boqol laba iyo siddeetan dollar kiiskan la xiriira gabadha sheegtay in la kubsaday iyo weriyaha wareystay oo ay ku jirto dacwadda lagu soo oogay milkiilaha idaacadda shabeelle cabdimaalig yuusuf maxamuud ayaa soo jiitamayey muddo toddobaadyo ah iyadoo ugu dambayntiina ay maanta maxkamadda gobolka banaadir go-aan ka gaartay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho